su-aashu waxay ku saabsan tahay dadka qaar hadday iska ururiyaan zakada ka waran sakaatulfitriga dabeedna markaa dad masaakiina siiyaan asal ahaan waxay tahay caamiliin dowladdu u gaar yeeshay haddii ay jiraan oo umano ah oo loo dooray sakaatulfitriga kuwa ururinta waa loo dhiibi karaa qofkana dimmadiisu beri waa ku noqon kartaa haddii waxa weeye taasi aynay jirin ruux walba wuxuu ka mas-uul yahay zakada naftiisa iyo cidda uu isagu markaa mas-uulka ka yahay zakadooda taas ayuu markaa bixinayaa cid markaa waxa weeye ay ku baxaysana markaa u siinaya ruux kale hadduu wakiisho oo u yidhahdo sakaatulfitriga iga bixi oo ruux miskiina sii oo baahan oo mustaxiqa wuxuu noqonayaa wakiilu isagu wakiishuu noqonaya markuu ciddii markaa siiyo mustaxiqa ahaydee mutaysatay sakadii way ka baxday haddaanu ciddii siinin kamay bixin dadkan ururinaya iyagu isxilqaamay ee iscayimay ee aan dowladi markaa u xil saarinna waxay noqonayaanun markaa ruuxa u dhiibaya hadday dhacdo in loo dhiibo wakiil uu wakiilanayuu noqonayaa wakiil baad iga tahayoo waan ku wakiishee sakada iga bix bay ka dhigantay hadday gaadhsiiyaan ciddii mustaxiqiinta ahayd ee sakadu ku baxaysay sakadu waa ka baxday haddaynay gaadhsiinoo si kale wax u dhacaan sakadii kama bixin ninkii bixiyey waa ku maqantay sakadii qaan saaran weeyanoo kama dhicin marka taana xukunkeedu waa sidaas laakiin haddii ay ciddii gaadhsiiyaan sakadu waa ka baxday hadday dhacdo in loo dhiibana wakiilnimaa la niyoonayaa ujradii caamiliintana ma laha ujradii caamiliinta ma yeelanayaanoo ma laha marka taasna waxa weeye furuuqda labada mas'ale udhaxaysa ayay markaa ka mid tahay wallahu aclam